subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa subax khamiis ah bisha abril waa labaatan sannadka labada kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahra cabdi axmed
duqa caalamka adduunka iyo iyo world banka inay xukumaan dhaqaalaha adduunka hore u maraya iyagaa xukuma iyagaa maalgeliya iyagaa fasaxa iyagaa sheega wadan waliba halka uu marayo iyagu waxay yidhahdaan baana adduunka ku socda marka qofkii doonaya inuu access u yeesho ama uu ka qayb galo in lacago badan la siiyo waa inay iyagu fasaxaan labadooda wada jira waa inay fasaxaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo u yimid magaalada washington shirka arrimaha dhaqaalaha dunida oo soomaaliyana ay ka qaybgelayso waxaad kalood dhegaysan doontaan qaramada midoobe iyo midowda afrika oo iska kaashanaya wax ka qabashada mushkiladaha ka jira qaaradda afrika waxaad kaloo maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo dhammaanba xiiso wada leh balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida sarkaal sare oo horay uga tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka maraykanka ayaa sheegay inay aada u yar tahay suurtagalnimada weerar militari oo uu maraykanku ku qaado kuuriyada waqooyi xitaa haddii ay tijaabiyaan gantaallo kale oo horleh oo kuwa nucliyarka ah david gomberg ayaa waxa uu noqday mar ku-xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka maraykanka xilligii madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka barack obama wuxuuna sheegay in inkastoo maamulka madaxweyne donald trump uu ku adkeysanayo inuu shaaca ka qaadi doonin waxa uu ka yeelayo arrinka kuuriyada waqooyi aysanna u badnayn in maraykanku uu qaadi doono tallaabo milatari kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay shan gantaal oo nucliyar ilaa iyo haatan dhowaan waxa ay sheegtay inay ridi doonto gantaallo kale madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa dhowaanta waxa uu booqday dalka kuuriyada koonfureed waxa uuna sheegay in kuuriyada waqooyi ay u wanaagsan tahay inaysan isku daandaansan madaxweyne trump amaba aysan ciidan qalabka sida ee maraykanka jooga gobolkaasi aysan ku xadgudbin
kumanaan ruux ayaa arbacadii ku mudaharaaday waddooyinka waaweyn ee magaalada caracas ee caasimadda dalka venezuela kuwaas oo qaarna taageeray kuwo kalena ka soo horjeestay siyaasadda madaxweyne nicolas maduro iyo xisbigiisa soshaalistaha wiil dhallinyaro ah ayaa ku dhintay mudaharaadka kadib markii madaxa laga toogtay ciidamada ammaankana waxay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa si ay mudaaraadayaasha u kala eryaan dacwad oogayaasha ayaa bilaabay baaritaan ay ku ogaanayaan toogashada wiilka yar oo lagu magacaabi jiray carlos moreno kaasoo wararka qaarna ay sheegayaan inay toogteen taageerayaasha dowladda maraykanka ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda kacsan ee ka jirta venezuela xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku eedeeyay dowladda madaxweyne maduro inay ku xadgudubtay dastuurka waddanka maadaama buu yiri uusan mucaaradka u ogolaan in codkooda la maqlo
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan oo wararkaasi idinkaga imaanayaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa waxa uu sheegay in lacagihii deymaha ahaa ee shan dhibic shan bilyan ee dollar ahaa ee soomaaliya lagu lahaa laga cafinayo qayb ahaan haddii soomaaliya ay la timaado dowlad wanaag fiican iyo la xisaabtan muuqda oo hay-adaha dowladda dhexdeeda ka shaqaynaya waxaa wasiirka maaliyadda iyo wafdi uu hogaaminayo ee ka qayb galeen shirka hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta iyo kan bangiga adduunka ay ku qabteen magaaladan washington oo ay kasoo qayb galeen in ka badan laba boqol oo dal wasiiro arrimo dhaqaale kuwaasi oo looga hadlayay dhaqaalaha dalalka ay ka yimaadeen waxa uu nagu soo booqday daartani v o eda waxaana wasiir cabdiraxmaan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle waraysi dhinacyo badan uu siiyey waryaheena jacfar kuukaay
waan dhowahay asalaamu calaykum waa shirka aanu nimi waxa weeye sanduuqa lacagta ee adduunka iyo iyo world banka ama banka adduunka ayaa waxay leeyihiin laba shir sanadkii labadaa shir mid waa imika midna waa octoobar iyo meel haweeye marka shirkoodii spring spring meetingska la ydhaha baan kasoo qayb galnay dee waa shir adduunka o dhan iskugu yimaado oo qolo waliba waxay tabanayso ay kala hadasho waxaad ogtahay sanduuqa caalamka adduunka iyo iyo world banka inay xukumaan dhaqaalaha adduunka hore u maraya iyagaa xukuma iyagaa maalgeliya iyagaa fasaxa iyagaa sheega wadan waliba halka uu marayo iyagu waxay yidhahdaan baana adduunku ku socda marka qofkii doonaya inuu access u yeesho ama uu ka qayb galo in lacago badan la siiyo waa inay iyagu fasaxaan labadooda wada jira waa inay fasaxaan marka waxaad arkaysaa dadka adduunka ku nool oo dhan laba boqol oo wadan ayaa halkan isugu yimaada laba jeer iyagaa inta badan lala hadlayaa waxaa kaloo lala hadlayaa kuwa kale imanaya ee wadanada kale lala hadlayaa markaa sidaa daraadeed baanu nimo soo qayb galay soomaaliya maxaad kala hadasheen ma jiraan wax si gaara adinku dowlad ahaan aada ugu soo bandhigteen ama iyaguba idinkugu soo bandhigeen waxaa aada iyo aada iyo aada loo xiiseynaya waxa weeye dowladda cusub ee soomaaliya iyo halka ay waxwado ayaa adduunku xiiseynayaa waxyaalo fara badan oo soomaaliya ka socda baa jira dowlad cusub iyo ajendaheeda la doonayaa marka waxyaalahaasaan ayaan kala hadalnay waxaa ugu weyne aada iyo aada loo danaynaya waxaa ka mid a maxaa ka qabanaysaan arinta security-ga amniga wadanka ammaanka maxaa ka qabanaysaan maxaan idinkala qabanaa dakhligiina maxaad ka qabanaysaan maxaan idinkala qabanaa halkeed wax marinaysaan lacagihii dibadaha laga soo dirayey dadka soomaaliyed soo dirayeen casho mxuuahaa remitanska la yidhaahdo xawaaladuhu soo dirayeen ama bananka lagu soo dirayey dhibaato ka taagan maxaan ka qaban karnaa maxaan iskala qaban karnaa waxyaalo fara badan baa jira shaqaalihiinu halkuu marayaa warqadii i m f-ka aad la seexateen waxyaalihii ku jiray geedi socodka ahaa xaggeed marinaysaan sida waxyaalahaas ayaan kala hadlaynaa lacago fara badan baa laydinku leeyahay habka wax layskaga daayo ama ama loo falanqeeyaana wadaa loo maraa wadada cagta waa saarteen beri hore laakiin halkii ma soo dhaafaysaane maxaa maxaa idin malaa waxaasoo dhan baa maxaa idin qorshaysan halka cagta lafinayaan ka qabto shuruudo baa jira sida hadalkaaga hadda aan ka dhadhansanayo oo lacagtaas la cafinayo marka ay dowladda soomaaliya la timaado laga cafinayo ama qayb ahaanba laga cafinayo shuruudahaasi maxay yihiin halka aada soo dhaafi laadihiin oo idiin sheegtay heeduna waa maxay horta waxaan kuu sheegay waxaa weeye adduunyada dalalka hore u maraya lacagaha ugu waaweyn ee dal lagu dhiso waxa weeye lacagaha laga helo labadaa baan gaar ahaana world banka iyo african development banka iyo islamic development bank baanankaa waaweyn lacagaha laga helo ayaa dal lagu dhisaa laakiin intaanaad lacagaha inta badanna waxa weeyaan dalalku halba levelkoodu inkamkoodu halku gaadhsan yahay ayay ku xidhan tahay inay deyn noqoto iyo inay deeq noqoto wadanada halkeenaasoo kala maraya waxa kaloo dhan haddaad soo dhammayso waxay noqonaysaa deeq bay noqonaysaa yani deeqdan ka hadlaynaa waa intaasoo boqol oo milyan weeyaan waxaan ka hadlanoo deeqa marka wadanada intooda badani waxay hore ugu marayaan ee dhismahooda ku samaynayaan ee irrigation ku samaynayaan beeraha ku samaynayaan ee biyaha ku xidhayaan ee biyo xidhana ku samaynayaan ee wadooyinka waaweyn ku samaynayaan deeqdaasoo kale laakiin deeqdaas si aad u gaadho waxyaalo fara badan fara badan waa inaad samaysa waxaana u badani waxaa weeye inaad waxaa la yidhaha dowlad wanaagga ya inaad inaad hagaajiso inaad accountkaagu transparent yahay in lacagahan la ysdaba marinayo la joojiyo in wax waliba si cad oo la isku ogyahay u socdo ayaa ayaa ayaa loo baahan yahay waxyaalahaasi waddo loo maray markaa leedahay haddii la doonay imika waxa laynoo yahay shan shan bilyan iyo bar baa laynagu leeyahay shan bilyan iyo bar baa laynagu leeyahay oo dolar shilin maaha dolar ayaa laynagu leeyahay oo dee lanagu laynagu yeeshay beryo hore laynagu yeeshay now cid isweydiinaysa wareedhe shan bilyan iyo bar maxaan ku fallay cid odhanaysaa ma jirto waa lagaa adagaya markaad halkaasoo kala marayso waxaanan doonaynaa un shan bilyan iyo toban bilyan midda midda doontaa noqotee ma bixin kara inay naga dhaafo okay ha lagaa dhaafee waddadaas soo maro inta badan in ay tahay dowlad wanaag inta badan ay tahay dowlad wanaag iyo inaad waxa dalkaa ka soo baxa ku noolaato waxyaalaha yareer aad finance garayn karta adigu inaad shaqaalahaaga finance garayn karto inaad iswaafajin karto waxaa dalkaa kasoo baxaya dakhliga kusoo geliya iyo waxaa kaa baxaya inaad isleekayn karto in wax waliba leeyahay dabasocod la daba socon karo goormaa laga yaabaa marka heerka hadda aad ka sheekaynayso inay gaadho dowladda Soomaaliya waan bilownay waa la bilaabay horaa loo bilaabay ee waxyaalaha fara badan oo aan sameynay baa jira waxaan u malaynaynaa imika mid baan soo dhamaynay waddo loogu talagalay in meel lagu soo gaadho ayaa imika dhammaad ku dhow dhammaad bay ku dhowdahay intii ugu dambeysay maalin dhoweed ayaa ayaa samaynay waxa weeye inaad matalan lacag hala bixinayo kale shaqaalaha in la wada siiyo dadka ya oo aanay lacagii kugu hadhin intaad dadka shaqaalahaaga inaad lacagta siiso inaad lacagtaasi inaad siisay in kale la ogaan karo haddaad qofka intaad xafiiskaaga u yeedhaad lacag u tirisa lama ogaan karayo waa siiyuunbaad odhan laakiin in qof walba account loo furo ya qof walba in account loo furo in qof walo wuu shaqeeya aad tidhiba shaqeeyo oo la ogaan kara inuu shaqeeyo ya in ciidankaagu intaad sheegaysa u yahay
doctor cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo isagoo nagu soo booqday daartana v o eda ee kohoy bildin ee magaaladan washington u warramayay jacfar kukaay dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in waraysiga wasiirka oo dhinacyo badan taabanaya qeybihiisa kale aad ku dhagaysan doontaan idaacadaheenna soo socda haddii aan la ogolaado
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington qaramada midoobey iyo midooda afrika ayaa tillaabo u qaaday iskaashiga dhexdooda ah arbacadii shalay iyagoo wada saxiixday qorsho howleed sare loogu qaadayo iskaashigooda xagga amniga iyo nabadgelyada warkan waxaa xarunta qaramada midoobe ka soo dirtay wariyaha v o e da margaret bashiir waxaa soo jeedinaysa sahare cabdi axmed qaramada midoobey iyo midowda afrika ayaa qaaday tallaabadan ay ku kobcinayaan wada shaqayn dhex marta labada urur waxaana ujeeddada ay tahay inay iska kaashadaan dhinacyada qalalaasaha ka jira qaaradda afrika xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha markii ay wada qabteen shir jaraa'id oo wada jira isaga iyo guddoomiyaha midowda afrika muuse faki mohamed in ay wada xaajoodkan ay ka eegayaan dhan kastaba sidii ay isaga kaashan lahaayeen waxaan iska kaashanaynaa aragtida ah nabad iyo amni maamul loo dhan yahay horumar joogto ah xuquuqul insaan iyo maamul wanaag in la helo ayna u baahan tahay in si wada jira loo lahaado aragti midaysan oo aan iska kaashanno labadeenna urur maahan oo keliya nabadda iyo amniga ee sidoo kale waxaa heshiiskan uu ballaarinayaa iskaashi kale oo dhinacyada guddigan ay yeelanayaan oo la xiriira sidii ay u hanan lahaayeen horumarinta dhinacyada maamul wanaagga iyo dhexdhexaadinta khilaafyada ka jira qaaradda ilaalinta xuquuqul insaanka iyo ka jawaabista mushkiladaha bini'aadanimo mahamata oo loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha guddiga midowda afrika bishii janaayo ee ina dhaaftay ayaa soo dhoweeyey heshiiskan ay wada saxiixdeen labada dhinac ee qaramada midoobay iyo midowda afrika oo yimid wakhti qaaradda ay la hardamayso mushkilado badan oo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada khilaafyada hubaysan ee dhinacyada u dhexeeya sare ukaca tahriibka iyo barakaca iyo qaaradda oo iyadu saddex waddan oo ka mida macaluul ay ku dhufatay sidoo kale waxaa mas-uuliyiintu ay sheegeen inay ka wada xaajoonayaan in la hirgeliyo horumar joogto ah iyo shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada qaaradda guddoomiyaha midowda afrika muuse faki mahamat ayaa waxa uu sheegay isagoo laga turjumayay luuqadda faransiiska mais le continent africain par ailleurs a des potentialités extraordinaires il a des ressources importantes, une population majoritairement jeune, jusqu'à 60% de la population qui est estimée à plus d'un milliard 200 millions de personnes.
mahamate ayaa waxa uu sheegay muhiimadda ay leedahay qaaradda afrika waxaa kale oo uu sheegay khayraadka mugga weyn ee qaaradda dhexdeeda yaala iyo in inta badan dadka ku nool qaaradda ay yihiin dhallinyaro taasoo lagu qiyaasay lixdan boqolkiiba shacabka qaaradda oo dhallinyaro ah marka loo eego dadka guud tiradooda oo lagu sheegay hal dhibic laba bilyan oo dada wuxuuna soo dhoweeyey sidoo kale iskaashiga dhex maraya labadan hay-adood isaga oo sheegay inay caawin doonto dhinaca kale dadka dhibaatooyinka haysta ee qaaradda ku dhaqan
warbixintii ay xarunta qaramada midoobe ka soo dirtay wariyaha v o e da margaret bashiir waxaa soo jeedinaysay sahare cabdi axmed
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o e waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o e somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o e soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
v o e laanta afka soomaaliga ah ee magaaladan washington ku taalay v o e da wararka iyo warbixinadaasi ay idiin sii deynayso xiliyada kala gedisan haddii ay ku seegaan dib waxaad uga dhagaysan kartaa websaytekeena v o e somaali dt com magaalada ceergaabo ee somalilanna waxaa dadka barakacayaasha ee dhibaatada ay soo saameysay abaaraha ay haysataa haatan xaalada nololeed oo adag waxaana dadka magaalada kaga soo barakacay baadiyaha ay ku noqdeen dulsaar magaalada qoysaskii horey u deganaa oo iyaga laftirkooda dhibaatooyinka xagga nolosha ay seeteeyeen wariyaha v o e da nuux muuse barjeeb oo ka mid ahaa koox wariyaala oo v o e da u dirta inay kasoo waramaan abaaraha ka jira deegaanadaasi ayaa warbixintan inoo soo diray dadka abaaruhu ay ka soo barakiciyeen dhulka miyiga ayaa u qaybsamay kuwa galay xeryo halka kuwo kalena ay u carareen dhanka magaalooyinka waaweyn magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag waxa ay ka mid tahay meelaha ay soo galeen dadka abaaraha ay soo barakiciyeen xadre maxamuud waa hooyo iyada iyo qoyskeeda aan kula kulannay ceerigaabo iyadoo ku jirta qol yar oo si kumeel gaara loo siiyey waxaanu go'aansanay daniel xagga baderka isaga soo kacno markii hore anaa imi markii dambena caruurtiibaa iga dabatimi odaygiina wuu naga dabaye de waxaaga saasaan isu soo wada daba qabsana wallaahi dee macaluul baa nagu jari lahayd halkan waxbaa naloo uriyey waa naloo kacayo magaaladii baanu gallo kii shaqaysan karayey dee meelaha oroordi karayey waa or ordayo reeraa loo kala geeyey dee sidaasaa dhacday
qadra carruurta ay cerigaabo la timid ay abaaruhu soo barakiciyeen waxaa ku jira kuwa xanuunsanaya
laba hablood baaun hadeer noogu xun inantaa soo dhacda oo suuxdima qabta oo dee iyo iska xanuunsanaysa iyo inan kaloo iyana naga xanuunsatay oo guri baa la haydiyado marka iyadana caruurteedu way joogtaa inantaasuna de marra suuqaasanu ka soo qaban raba marra waa meelahaasay iska joogjoogtahay dee un huga unbay sida tahay dadka magaalada yimid ee abaaraha ka soo cararay waxay magaalada soo galaan iyagoo faramaran khadiijo ayaan la cabdulle waa dumarka dadka caawiya oo guryaha geeya marka ay magaalada soo gaaraan xaaladday ku soo galaan waa xaalad aad iyo aad u jilicsan hum maleh gogol maleh waxba ma sitaan hadday guri lahaayeen iyo hadday gogol lahaayeen iyo hadday waxba lahayen markii gaadiidkii ka dhammaaday baa qof waliba u dhaqaaqayaa nafsii ilaahay baa wuxuu qabtay ilaahay hadba reerkana layado xalay dab mashidan baanu magaalada u gallaa hadba reerkana layado gogol male baanu magaalada u gallaa hadba reerkana la yidhaahdo hum male baanu magaalada u gallaa laakiin cid kale oo wax u qabatay hadday dawlad tahay hadday hadday tahay niman dadka laleeyahay waa abaarahay ka shaqeeyaan guddi abaareed tahay hadday culimo marar dadkaba dhex marto tahay wax xaafadaa soo galay oo koob shaaha qofu sheeganayaa ma jiro
ismaaciil xaaji nuur duqa magaalada ceerigaabo waxa uu v o a u sheegay in qof walba oo abaartu ay soo barakicisay uu miciin biday qofkii ehel ugu dhowaa ee magaalada deganaa wuxuuna dhinaca kala sheegay in arrintaani ay culays ku keentay dadka reer cere gaabo qof waliba wuxuu u tegey meeshuu ku lahaa ehliyad qaraabe abti awoowe maxaan ku irahdaa noocood kasta loo dhigo xidid dee qofba meeshuu geli kariyu galay oo reerkii kii magaalada joogay midiir saaraya markaas laga maalino
duqa ceere gaabo waxa uu sheegay in weli aanay jirin istaraatiijiyad ku aadan caawinta dadka abaaraha ka soo cararay ee soo gaaraya magaalada balse ay dowladda u gudbiyeen macluumaad la xiriira dhibaatada taagan iyo halka ay gaarsiisan tahay culaysku waa xoogan yahay kii magaalada joogay markii horeba haladmaaday oo biyaha haystee oo hooya ku jire dee dhaqaalo fiican dadka ma wadahaysan wahel baa haysta waa culays siyaada ah oo ninkii walba wuxuu kuleeyahay dad maydu saaran waa aad buu mariyay culaysku
dadka magaalada ceerigaabo degan dhallinyaro iyo haweenba waxaan soo arkay inay ku jiraan kuwo ka damqaday dhibaatada abaarta islamarkaana u istaagay gacansiinta dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ama magaalada soo gaaraya ama ku nool kaamamka magaalada u dhow nuux muuse birjeeb v o a ceerigaabo
waa tahay nuux muuse barjeeb aad buu u mahadsan yahay warbixintaasina isaga ayaa nala socodsiinaya haatanna bal xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa noo soo diyaariyey
haddii aan ku horreyno waxaa xalay la soo gebagabeeyey wareegga siddeedda ee koobka kooxaha horyaalada yurub ciyaartii indhaha lagu wada hayay ayaa dhex martay kooxaha barcelona iyo yuventus is-araggii hore waxaa saddex gool iyo eber ku soo badisay toddobaadkii hore kooxda yuventus ee dalka talyaaniga sidaasi daraaddeed barcelona waxay ku qasbanayd in ay yuwefa uga badiso afar gool iyo eber balse taasi ma dhicin kadib markii xidigaha afka hore ee barsa ay mari waayeen daafacyada iyo ciyaartooyda qadka dhexe ee kooxda yuve oo si wanaagsan u difaacay shabaqa goolka uu ilaalada ka ahaa goolahaya jianluji buffan daqiiqadihii loogu talagalay ciyaartana waxay ku soo idlaatay barbardhac eber iyo eber ah waa sanadkii labaad oo xidhiir ah oo ay barcelona usoo gudbi weyso wareegga semifinalka tartankan sanadkii hore ayaa waxaa lagu reebay isla wareegga sideedda sidan oo kale tababaraha kooxdani louis enrique ayaa ka tegi doona naadiga marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan axadda ayayna ciyaari doonaan kulanka ugu adag ee horyaalka laliiga xilli ciyaareedkan ciyaartan oo lagu naaneyso il kalaasico ayay kooxda barsa la ciyaari doontaa naadiga real madrid haddii laga badiyo waxa ay soo afjari doontaa rajadeeda horyaalka laliiga ee xilli ciyaareedkan ciyaartii kale ee xalay dhacday ee tartanka horyaalada yurub kooxda monaco ayaa saddex gool iyo gool uga awood sheegatay naadiga brushia dortmund oo ay ku martigelisay magaalada monaco is-araggii hore oo ka soo dhacay dalka jarmalka waxaa saddex gool iyo laba ku soo badisay monaco sidaas daraaddeed isugeynta labada lug waxa ay ku soo baxday lix gool iyo saddex goolasha monaco waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda imbebe falkaw iyo jermain goolka keliya ee dortmund waxaa saxiixay ciyaaryahan rues waa markii ugu horreysay oo ay monaco gaartay wareegga afarta koox ee tartankan tan iyo sannadkii labada kun iyo afartii markaas oo ay gaartay ciyaarta kama dambaysta ah jimcaha ayaa la samayn doonaa wareegga semifinalka ee tartankan oo ay isugu soo hareen kooxaha real madrid yuventus atletic madrid iyo monaco dhinaca kale waxaa caawa dhici doona is-aragga labaad ee wareegga sideedaad ee koobka yuruba league kooxda bashiktash waxay la ciyaari doontaa leon genk waxaay martigelin doontaa naadiga seltavigo manchester united ayaa la ballansan anderlekh halka shaalka ay fooda dari doonto ayax ugu dambeyntiina xiriirka kubadda cagta yurub ayaa laba sano ka joojiyey tartamada yurub kooxaha leon oo ka dhisan dalka faransiiska iyo bashiktash oo ah koox ka dhisan dalka turkiga waxaa kale oo lagu ganaaxay min boqol kun oo yuuro arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii taageerayaasha labada kooxood ay rabshado ka sameeyeen is-argii hore ee ciyaar ka tirsanayd wareegga sideedda ee tartanka yurub league ciyaartaasi ayaa saddex iyo tobankii bishan ka dhacday magaalada leon ee dalka faransiiska dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
waa tahay ciyaarahaasina intaasi haddaan uga soo gudubno bal nuur oo mar kale ha u nasan hore qodobadii wararka ugu waaweynaa waa mahadsan tahay saare sarkaal sare oo horey uga tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka ee maraykanka ayaa sheegay in ay aada u yar tahay suurtagalnimada weerar militari oo uu maraykanka ku qaado kuuriida waqooyi haddii xitaa ay tijaabiso gantaalo kale oo kuwa nucleer-ka ah david gombert oo mar hore soo noqday ku-xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka xilligii madaxweyne obama ayaa sheegay in inkasta uu maamulka trump ku adkaystay inuusan shaaca ka qaadi doonin waxa uu ka yeelayo arrinta kuuriida waqooyi aysan u badnayn in maraykanka uu qaadi doono tallaabo militari kumanaan ruux ayaa arbacadii ku mudaharaaday wadooyinka waaweyn ee magaalada caracas ee caasimada dalka venezuela kuwaas oo qaarna taageeray kuwo kalena kasoo horjeestay siyaasadda madaxweyne nicolas maduro iyo xisbigiisa soshaalistaha
waa tahay aad baad umahadsan tahay nuurow hees waxaan soo qabanayaa dadkii hore ayaan dib ma aragta u xasuusinaynaa waayihii tiyaatarada iyo shalemooyinkii waaweynaa ee soomaaliya ku yaaleen ma garateheeska ani adigana waa is ognahay labadana maqaraamiga inaan maaragta u nahay dad asxaab waa u dhodhow micnaha ma jecel hibe maxamed iyo cabdiqays heeskoodii geeloba naqdoogliyo nugaal waa ku dararaa meelay nabadi joogta ayaa balaa wada dhegaysano
nabarraa igaaro mana nooli mana dhiman naf go-aysa aawga yaa salaam sahro heesta waa hees aan waxba lesula hadlin heeskan waa inaba caadi ma ahan caawa xagga afrikada bare intay subax u tahayna subaxnimada suurdada dadka waxaan uga qaadnay heeskaasi qaraamiga ah ee ma aragtay hiba nuura iyo cabdiqays dadku waxa uu ku nagayuu ku leeyahay neecaawda weeye ma noolaada ruuxa iska taagta abidaya marka meesha waxaa kaaga muuqda ereyo waaweyn oo malaha laga fekeray muddo dheer codkaasdhegeystayaal badan ayaan filayaa inay ka heleen idaacaddeenna subaxnimada dhegeystayaal waa naga intaa waxaa soo jeedinayay sahare cabdi axmed iyo anigoo nuur xasan nuur ah bashiir abiikarna dhinaca soo saaristau ah tan iyo kulan dambena waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
نفضوا عيا
Yeah.